kulanti wanaagsan idinkiinba akhyartan dhegaysanaysayn meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka ismaandhaaf ayaa dhex yaalay masar iyo iiraan in muddo ah waxaa soo baxaya warar sheegaya in tehraan iyo qaahira ay ku howlan yihiin xidhiidh diblomaasiyadeed oo ay yeeshaan xaggee ka bilaabantay ismaandhaafka qaahira iyo tehraan intee ayay leeg tahay suurtagalnimada in labadaasi wadan yeeshaan cilaaqaad diblomaasiyadeed barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo sanadkii labada kun iyo labayo labaatankii wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa sheegay in masar ay tahay dal ku weyn dunida muslimka waxa aanu aaminsannahay ayuu yidhi xidhiir wanaagsan oo ay yeeshaan labadayada dal inuu yahay horumar labada wadan iyo shacabkuba ay ka faa'iidaysan karaan laakiin wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqay inaanay jirin wadahadal foolka fool ah oo ay labada dhinac yeesheen laakiin bilihii ugu dambeeyey waxaa ise soo tarayey in xidhiidh ay yeeshaan labadaasi dal uu soo muuqdo xildhibaan ka tirsan baarlamanka iiraan ayaa warbaahinta qaarkeed isaguna waxa uu u sheegay in wadahadallo uga bilaamayaan tehraan iyo qaahiro dalka ciraaq uuna rajaynaya in labada dhinac dhowaan uu xidhiidh dhex mari doono laba bilood ka horna diblomaasi iiraani ah ayaa isaguna sheegay inay qaahiro iyo tehraan wada hadallo ilaa heer ay safaaradahoodii ku kala furan karaan ay u socdaan halkee ayay masar iyo iiraan haddaba iska biyo diideen maxayse isku diidan yihiin su-aashaasi ayaa weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leicester ee dalka britain wuxuu kasoo bilowday markii anwar saadaad madaxweynihii masar xilligaas toddobaatameyadii ee uu heshiis la saxiixday israel ariga maraykanka madasha cam david loo yaqaan arrinkaa iiraan aada buu uga coreysiiyey ta labaad shaahi la inqilaabay wuxuu magangelyo ka helay masar oo masar baa soo dhaweysay waxaa kaloo jirtaa in ninkii lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dilkii anwar saadaad kow iyo siddeetankii khaalid al istanbuli ay iiraan aada iyo aada ugu riyaaqday ayna soo dhaweysay falkaa uu geystay waxaa kaloo jirtaa in iiraan iyo masar ay aada usii kala fogaadeen dagaalkii sideedda sano soconayay sideetankii ilaa sideetan iyo sideeddii ee iiraan iyo ciraaq u dhexeeyey hogaamiyaha iiraan ayatullah cali khomeyni ayaa hadalkii ugu cuslaa ka soo baxay isaga oo sheegay in iiraan iyo masar ay yeelan doonaan xidhiidh saaxiibtinimo khomeyni oo kulan la lahaa suldaanka cumaan ayaa hadalkan sheegay iyada oo loo qaatay inay cumaan labada dal dhexdhexaadin doonto dhammaan hadalladani waxay muujinayaan horumar la taaban karo oo laga gaadhay dadaalada lagu doonayay in caadi lagu soo celiyo xidhiidhka iiraan iyo masar haddii ay jiraan hase yeeshee warar kale ayaa sheegaya in masar ay ka cagajiidayso wadahadallo foolka fool ah oo ay la yeelata iiraan haddii ay tani jirto waa maxay sababtu waa kan mar kale maxamed hadda ayaa haddana dhaqdhaqaaqyo bilowday in mandiqada oo dhan uu isbedel ka dhacayo xiriirka ay ku wanaajisanayaan arrimahana waxaa keenay hardanka siyaasadeeda juqrafiyeysan ee caalamka ka dhacayo ee bari iyo u dhexeeya galbeed dowladihii khaliijka waxaad moodaa in ay garteen dantooda ay isku soo dhawaanayaan oo ay raadinayaan xal waara in laga helo in loo helo khilaafaadka dhexdooda yaallo oy midoobaan oo iyaga oo mandiqad ahaan ah ay caalamku ku dadaalaan inay saameyn ku yeeshaan iiraan hadalladan iska hor imanaya ayaa dadka ka faalooda arrimaha gobolka waxay sheegeen in ay masar doonayso inay ka warsugto xidhiidhka sacuudiga imaaraadka iyo iiraan sida uu noqdo waxaa kale oo laga yaabaa inay masar doonayso inay isu muujiso dal aan si fudud loo leexin karin oo awood gobolka ku leh si kasta oo ay tahay wax aan qarsoonayn in siyaasadda diblomaasiyadda caalamku meelo badan iska beddelayso dalal aan hore albaabka isaga furi jirin ay iminka saaxiiba dhow yihiin intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawad ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan